Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare.
Welcome to Inclusion Matters, a podcast from the Center for Inclusive Childcare. waxaad dhegaysanaysaan waa podcast c i c c ay leedahay oo loogu talagalay in akhbaar la gaarsiiyo dad walba ama qof walba oo ilmaha la shaqeeya ama waarid ama qof daryeelo ah ama qof kasta oo ilmaha micnaha la shaqeynaya waa podcast loogu talagalay inay ay wargeliso ay siiso information maanta mawduuceena aan ka hadlayna waxa weeyaan creating rich play environment waxaan ka hadlayna waa cayaarta cayaarta waxaa la dhahaa inay tahay child's work ama play inuu yahay ilmaha shaqadoodii su-aashaan ka jawaabayno waxay tahay sidee loo abuuraa jawi ciyaarta ku fiican maxaa yeeley ciyaartu aad bay muhiim ugu tahay dhan walba oo nolosha ilmaha ciyaarta ilmuhu waxay ku waa waxay ku koraan maskaxdooda ku korta nafsadooda ku korta wax weyn bayna u tartaa sidoo kale cayaarta ilmaha waxbay ku bartaan mid ka mid ah kaalinta macalinka sidaa darteed waa diyaarinta jawi fiican oo ilmuhu ku cayaaraan waxna ku bartaan haddaba maxaa ka midaad isweydiin kartaa maxaa ka mida waxyaabaha sahlaya sidii loo dhisi lahaa jawi qalab tiran oo u qalab tiran ciyaarta midda ugu muhiimsan oo aan odhanaya waxay tahay waa inaad isku taxalujisid wakti joogta oo ciyaara oo ku filan ilmaha alashaan wakti ku filan maalin kasta inaad samayso ay ku cayaaraan oo taas aysan waxba kaa hor istaagin ciyaarta u samee wakti go-an oo joogto ah oo markaas ilmuhu ay xor u yihiin siday doonaan inay u cayaaraan caruurta guud ahaan way u baahan yihiin waxay u baahan yihiin ilaa soddon ilaa lixdan daqiiqo ilaa sixty minutes thirty minutes to sixty minutes oo daqiiqo oo ku bilaabaan kuna dhammaystiraan hindiso ciyaareed wixii ay ciyaarayeen ama hindisiyeen waxay u baahan yihin waqti intay ku bilaabaan aysan qabyo ka noqon ay ku dhammaystiri karaan waqti badan oo suurto gelin kara ciyaar mala awaal iyo dad la dhaqan ah inay wax jili karaan inay wax mala awaali karaan taasina waxay ka caawinaysaa dhinac walba oo korriimada ilmaha ah sidee kaloon ku caawin karnaa ilmuhu inay helaan ciyaar joogto ah si caruurta noocyo qalabka ciyaarta oo kobciya ciyaarta doorna ka ciyaara ciyaarta ama jiritaanka iyo mala awaalka qalab ciyaar inaad inaad u diyaariso waxaad ku dari kartaa alaabooyin matalaada ku wacan oo matalaad wacan siinaya oo mawduucyo khaasa ku socda una muuqda sida kuwa dhabta ah loo isticmaalo sida ilmo haddaad siiso buog menuga ama buog ama khaayadda cunnada laga dalbado iyo qalabka jikada loo isticmaalo ama mawduucyo u dhigma sidaasoo kale wuxuu dareemayaa markaas ilmihii inuu makhaayad ka shaqeynayo wuxuu baranayaa kelmadihii makhaayadda looga shaqeynaya qaabkii makhaayadda looga shaqeynaya sida dadka loola hadlayay isagoo cayaaray ayaa aqoon saa'ida u socota ilmaha hadduu qof xirfadla ah idin soo booqdo ama waxaan la dhaho field tripka ama aad tagtaan meelaad soo fiirinaysaan sida librariga ama museumka ama meelaha la xiiso geliyo oo ilmaha la geeyo waxaad ka soo qaadataa ama aad isku taxalluqdaa inaad soo isku taxallujiso inaad soo ururiso waxyaabo ku saabsan shaqooyinka qofkaas idin yimid shaqooyinkuu qabto ama meeshaasaad tagteen shaqooyin ku saabsan si caruurtu qaab matalaad ah hadhow u samayso ugu cayaaraan tusaale ahaan qof booqasho hadduu idinkugu yimaado dadka ubaxa iibiya meelaha ubaxa laga sameeyo dabadeed isu keen waxyaabo mateli kara qofkaas shaqadiisa sida shay dhoobada ka samaysano ubax lagu beero sida ciid qaadada shamiitada lagu ballaadiyo ubaxyo mala awaal ah iyo wixii lamid a si caruurta u hesho fursado ciyaareed oo xoojiya waxbarashadooda iyo qaabka ciyaartooda sidee kalood ku dhisi kartaa ilmaha cayaartooda ku dar qalabka matalaada iyo majaajilada oo xiiso geliya in matalaadu ka mid noqoto ciyaar goob walba loo isticmaalo maxaa yeele matalaada ay matalayaan waxyaabaha nolosha ka jira iyagu ay sameynayaan ilmaha aad iyo aad bay aqoontooda u dhistaa goobaha ciyaarta dhismaha faramaayada waxa loo yaqaano sida koofiyadda adag oo qofka construction workka u qabayo ama suumanka qalabka ay ku aruursadaan sida kaashugitada ama school driverka oo kale waxyaabaha la dhaho baad keenaysa si ay ugu cayaaraan miiska sawir gacmeedka lagu sameeyo oo art stationka ah iyona dhig rinjiyo kala nooca iyo kan laga xirta rinjiga oo karambiyoolaha la dhaho waxyaabahaasoo dhan markaad u diyaarisad ciyaarta iyo hindisadooda aad bay u fiicnaanaysaa meesha ciyaarta sayniska ilmuhu ay ku matalaan oo meelahaas biyaha inta badan la dhigo waxaad dhigtaa dhig ood ku dadaashaa kaamirooyin ama shabagyada butterflyga iyo balanbaalista iyo koofiyadaha dadka safaariga ay aadaan iyo wixii lamid ah meelaha ilmuhu ku cayaaraan kusoo bandhig sawiro iyo buugaag ku saabsan beeda kala duwan oo haya howlo kala duwan si ay u arkaan doorka kala duwan oo ciyaarta ay gasho ama ciyaartoodu matali karto buugaagta marka cilmi badan iyo xog badan ayaa ku jirtaa way ka faa'iideysanayaan ilmuhu ku dar tusaalayaal dad kala duwan oo dumar ah ama dumar iyo ragba leh kuwaasoo qabanaya shaqooyin kala duwan sida haweeney geesiyad mataleysa oo kale nin kalkaaliya caafimaad ama nurse mataliya oo kale gabar boliis mataleysa oo kale iyo wixii lamid ah fikrad weyn bay bay bay ku dhalinaysaa ilmaha tus tusaalooyin deegaano iyo nolol dhaqameed kala duwan sidoo kaleeto oo nolol kala duwan qaabkooda muujin sida qol ku dhex yaala meel kayn ah ama teendho meel cidla ah ka dhisan ama qoys qoys reer miyi ah ama reer guuraa ah oo ku nool aqal aqal soomaaliga oo kaleeta oo marna la dhisa marna la rarto waxaad tusi kartaa sawiro iyo sheekooyin muujinaya xirfado kala duwan sida isboortiga la ciyaarayo ama gaadiid kala duwan oo la isticmaalayo oo dhalin kara fikrado horle oo nooc ciyaareed ah waxaa la odhan karnaa caruurtu waxay u baahan yihiin sidoo kale xorriyad iyo waqti ay ku ciyaaraan ciyaar raaxo keliya ma ahan dabcan ciyaarta waa lama huraan maaha wax layska sameynayo marmar laakiin waa wax maalin walba ilmuhu u baahan yihiin inay helaan marka ku dhiirigeli caruurta ciyaartooda inay ku ekaanin meesha goobta loogu talagala ciyaarta keliya ama aysan noqon mid markaas uun ay isku mashquulinayaan laakiin inay noqoto mid qoto dheer leh markaas waxaad u abuureysaa caruurta fursado ay meelo kala duwan kaga qayb galaan ciyaar riwaayadeedka caruurta ku cayaarta dhoobada cajimen waxay gaari karaan inay marka dambe wax dubaan oo ay ofanka ay ku dubaan buskud iyadoo aad caawinaysid caruurta ku ciyaara miiska biyaha la saaro waxay u dhaqi karaan suxuunta makhaayadda marka dambe ku hadalka meesha xarunta akhriska iyo qoritaanka sidii meel iskuol ah ayay ku matali karaan ama dugsi ama boostada ama maktabad aagga ciyaarta labiska wuxuu noqon karaa dukaan dharka iyo kabaha lagu iibiyo iyo wixii lamid ah marka u adeegsa ciyaarta matalaada meelo kala duwan sida sheeko wadaagga iyo waqtiyada cashirada u dhexaysa caruurtu markay dibadda u baxayaan waxaa iska yeelyeelaan sidii inay xayawaan yihiin oo kala matalaan si caruurta fursado ay u jilaan ama dib ugu sheegaan sheekooyinkii horey loogu akhriyay ay ku celiyaan intaas waxaan rajeynayaa inay idin anfacdo fikrada idin ku siyaadiso wixii intaa dheer oo ku saabsan macluumaadka ciyaarta waxaan idinku gubaabinayaa inaad sarji garaysaan oo aad tagtaan oad fiirfiirisaan meesha akhbaarta badan laga helo oo ku saabsan macluumaadkan national association for the education of young children ururka dhan oo u qaabilsan waxbarashada ilmaha yaryar waddanka maraykanka sidoo kale quwadda ciyaarta iyo muhiimadeeda waxaad ka heli kartaa akhbaar badan minnesota children museums dot org www dot childrens museums dot org waxaad eegi kartaa websiteka ka eeg halkaasaad ku arki kartaa iyo zero to three meesha iyadana websitekeeda akhbaar aad u badan baad ka helaysaa iyo resources waxaad ka eegi kartaa www zero to three dot org ama waxaad ka search garayn kartaa internetka intaasaan ku ekeynaya akhbaartan waxaan rajeynaya inay idin anfacday waxaan idinku gubaabinayaa inaad tagtaan ood akhbaar kale kasii heshaan qolada sameynaysa podcastigan inclusive childcare dot org for more resources and information and follow us on social media wixii akhbaarna sidoo kale waad ka eegi kartaa internetka
Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.